nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isaga nafaraya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay u qoran tahay bugga towraadka maanta waxaynu ku guuda jirna sheeko cajiib ah bilowgii sheekadani waxaynu arki doonnaa ninbaa nebi ibraahim u soo martiyoobay hase ahaatee nimankaasi waxay ahaayeen kuwa ruux weliba ugu karaamada badan laba ka mid ah waxay ahaayeen malaa'igo qaarna waxay yidhaahdeen rabbiga uma soo muujinin inuu ibraahim la kulmo iyagu ibraahimna wuxuu ugu soo baxay isagoo leh muuqaal bani aadam ah waa sida ay ugu qoran tahay buugga towraadka uu qoray nebi muuse waxaa wanaagsan idinkuna in aad akhrisataan taariikhda nebi muuse uu qoray oo ku saabsanayd nebi ibraahim iyo sheekooyinka la xiriira oo rabbiga u muuqday isagoo ag jooga dhirtii mamrey isagoo iridda teendhada fadhiya markii maalinta ugu kululayd oo indhihiisa buu kor u taagay oo eegay oo wuxuu arkay saddex nin oo hortiisa taagan oo kolkuu arkay ayuu ka orday iriddii teendhada inuu kor hor taago iyagii kolkaasuu dhulka ku sujuuday oo wuxuu yidhi siidow haddaad raalli iga tahay haydhaafin aniga addoonkaaga ah biyo yar ha la idin keeno oo gacmayda oo jidhka hortiisa ku nasta oo waxay idin keeni doonaan wuxuuga cunto ah ee raaxaysta waayo waxaad u timaadeen addoonkiina markaas kadib waad tegi doontaan oo waxay ku yidhaahdeen yeel sidaad tidhi ibraahim dhaqsu u galay teendhadii oo sahara u tagay oo wuxuu ku yidhi saddex koombo oo bur ah deg deg u diyaari oo cajiin oo kibis ka sameey oo ibraahim xagga loodii buu u orday oo wuxuu ka soo kaxeeyey dibi yar oo laydo ah oo wanaagsan oo wuxuu u dhiibay in dhallinyaro ah oo wuxuu u dhiibay nin dhallinyaro ah isagu dhaqsuu u diyaariyey kolkaasuu u qaaday subag iyo caano iyo dibigii uu diyaariyey oo hortaadu dhigay isagana dhinacoodu istaagay geedkii hortiisa iyana way cuneen waxay ku yidhaahdeen meeday bilcaantaadii sahara markaasuu yidhi waa tan teendhaday ku jirtaa wuxuuna ku yidhi hubaal waan kuu soo noqon doonaa markii xilligu soo wareego oo bal ogow naagtaada sahara wiil bay dhali doontaaye saharana way maqashay iyadoo joogta iriddii teendhada oo ka dambaysay isaga haddaba ibraahim iyo sahara way daaweynayeen gabo bayna la dhaceen caadadii naaguhuna sahara way ka joogsatay saharana qalbigay ka qosashay iyadoo leh ma aniga gaboobay baan farxad heli doonaa iyadoo saydkayguna gaboobay saharana qalbigay ka qosashay iyadoo leh anigoo gaboobay baan farxad heli doonaa iyadoo siyadkayguna gaboobay rabbiguna wuxuu ibraahim ku yidhi saharo maxay u qosashay iyadoo leh runtii ma ilmaan dhali doonaa anigoo gaboobay dhegeystayaal taasi waa sida sheekada uu qoray nebi muuse ee towraadka ku dhex jirto ay inoo sheegayso dabadeed maxaa rabbiga ku adag baa jira wax rabbiga ku adag baa jira wakhtigii la ballamay baa kugu soo noq noqon doonaa markii xilligu soo wareego oo sahara wiil bay dhali doontaa markaasaa sahara dhafartay oo tidhi ma aan qoslin maxaa yeelay way cabsatay oo isna wuxuu yidhi maya laakiin waad qososhay nimankiina halkaas way ka kaceen oo waxay u jeesteen xagga sodom ibraahimna wuu cararay inuu sagootiyo iyaga rabbiguna wuxuu yidhi miyey ibraahim ka qariyey waxaan samaynayo maxaa yeelay hubaal ibraahim wuxuu noqon doonaa qurun weyn oo xoog leh oo qurumaha dhulka oo dhammu isaga ku barakoobi doonaa waayo waan garanayaa isaga inuu carruurtiisa iyo kuwa gurigiisa jooga ku amri doono inay jidka rabbiga xajiyaan oo ay sameeyaan xaqnimo iyo caadilnimo si uu rabbiga ibraahim ugu soo jeediyo wixii uu kugu hadlay rabbigu wuxuu yidhi qaylada sodom iyo gomora way badatay dembigooduna aad buu u weynaaday haddaba waan degi doonaa oo waxaan arki doonaa inay wada sameeyeen sida qaylidu sii soo gaadhay iyo in kale haddaynay wada samayna waad ogaan doonaa oo markii oo nimankii halkaasi ka noqdeen oo waxay tageen xagga sodom laakiin ibraahim weli wuxuu hortaagnaa rabbiga uu baryayey oo ibraahim baa u dhowaaday oo yidhi miyaad kuwa xaqa ah la baabi'inaysaa kuwa sharka fala midna waxaa magaalada jooga konton xaq ah dee miyaad baabi'inaysaa meesha oo dhan ugu tudhaynin kontonka xaqa ah ee jooga aawadood yaanay noqon inaad sidaa samayso inaad kuwa xaqa ah la dhishid kuwa sharka fala yaanay noqon inaad sidaas samayso inaad kuwa xaqa ah la dhishid kuwa sharka fala oo sidaas kuwa xaqa ahu ay kula mid noqdaan kuwa sharka fala taas yaanay noqon dunida oo dhan xaakinkeedu miyuusan xaqa samaynaynin markaasaa rabbigu yidhi haddaan sodon ka helo konton qof oo xaqa ah oo magaalada jooga dee markaas meesha oo dhan waxaa ugu tuudhi doonaa iyada daraaddood dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su'aalah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
dadabta dad baa laygu didaya oo layga daraya indhaad geeraale dumargu filfoonay dayax shan iyo tobanaad dahab lagu masaali dadakay todobiyo toban uga loogu daraaye indhaad geeraale daymada xishoodka markaad luqunta dadabta hadbaa laygu didaya oo layga daraya indhaad beeraale dumargu filfoonay dayax shan iyo tobanaad dahab lagu masaali kuga loogu daraaye indhaad beeraale dibtimaha u dhacayo hilimaha dhabarkiyo garbaahoo dhan dhaahiyo sida dixidhaxaada dayri wakadaadkiyo sunnayaasha duuka camal dool biirlaaye ibtimaha u dhacaye dilimaha dhabarkiyo garbaahoo dhan dhaahiyo sida bixidhaxaada daywaaqadaadkiyo sunayaasha dhulka camaldood
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgebadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu waa radio somaly one at gmail com mar labaad imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo